إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qabtay kadibna dilay sarkaal ka tirsanaa maamulka jubbaland iyagoona dhanka kale fuliyey weeraro ka dhan ah shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya shan basaasiin ah ayaa lagu dilay fagaaro ku yaala degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dowladda federaalk ayaa sheegtay in musuq maasuq baahsan uu dhexdeeda ka jiro tiro haween ah ayaa ka qalinjibiyey xarun lagu barto cilaansaarka oo ku taalla deegaanka ceelcadda ee gobolka gado oday dhaqameed iyo sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dooday xaaladda uu dalka ku sugan yahay dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay waddanka maraykanka intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaargarooba goordhow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaal iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo laba hijriga oo waafaqsan sagaal iyo labaatanka bisha lixaad laba kun iyo labaatan iyo kow warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qabtay kadibna dilay sarkaal ka tirsanaa maamulka jubbaland iyagoona dhanka kale fuliyey weeraro ka dhan ah shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdulaahi soomaali ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay fuliyeen howlgalle kala duwan kuwaasoo midkood lagu qabtay saraakiil ka tirsanaa maamulka jubbaland kuwaas oo aqalkii la dilay labada sarkaal ayaa la sheegay in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay gowraceen waxay kala ahaayeen cumar cabdulle oo ku magac dheeraa cumar aflow waxaanu ahaa gudoomiye xigeenka maamulka jubbaland ee kudha ninka kalena waa maxamed cali garaar oo maamulka jubbaland u qaabilsanaa ururinta ciidanka iyo weliba qorista askar cusub ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa howlgalkaasi ay saraakiisha ku qabteen kuna dileen waxay ku furteen qori iyo boosh midkoodu watay dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxaa xala dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga ciidamada uganda ay ku leeyihiin deegaanka golweyn oo hoostaga degmada buulomareer in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday isla shabeellaha hoose waxay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin weerareen fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin owdheegle halkaas in muddo ah ayuu dagaalku ka soconayay waxaa xusid mudan in owdheegle dhowr mar oo hore la weeraray isla shabeellaha hoose shalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay dhabbaha u joogsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalayay inta udhexaysa dalbiyaanka iyo golweyn waxaana xusid mudan in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin isla shalay ay madaafiic ku garaaceen saldhigga ciidamada shisheeye ee degmada qoryooley dhanka gobolka baay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxay weerar toosa ku qaadeen fariisinka ciidamada ay ku leeyihiin degmada dinsoor weeraradan ayaa waxay qayb ka yihiin dagaalka joogtada ee xarakada shabaab almujaahidiin ay ku hayso shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo maamulada u kaalmaynaya dowladda federaalk ayaa sheegtay in musuq maasuq baahsan uu dhexdeeda ka jiro warkaas waxaa halkan ka soo jeedinaya maxamed cali aadan iyadoo hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka uu la degay musuq maasuq baahsan ayuu wasiirka maaliyadda ee xukuumadda farmaajo cabdiraxmaan ducaale beyle sheegay in musuq maasuqa uu si maalinla ah uga dhaco hay-adaha dowladda federaalka wasiirka ayaa sheegay in musuq maasuqa uu ka gudbay xarumaha dowladda federaalka islamarkaana uu ku baahay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada wuxuuna xusay in arrintaas ay caqabad xoogan ku keentay xukuumadda uu wasiirka ka yahay musuq maasuq iyo daahfuraan bay kala yihiin maarta yaa musuq maasuqna sidaan u haysanno iyo siduu yahay baaba kala gooniya niyow haddii shir laguu yeedha maanta tobankood koob iyo tobanka timaado musuq maasuq inankaaga yar ama intaad inaad gacanta qabato oo isagoo education ya finance ay qortidhaado waa musuq maasuq soo maaha yaa qof baa dhintay walaalkii ha lagu bedelo regardless of wuxuu haysto waa musuq maasuq haddaad u fiirsato every day waxaan samaynaa musuq maasuqa soomaaliya haddaan nahay yaa waxaan ka hadalnoo dhan baa musuq maasuqa sidaan warka u tabinaa musuq maasuqa yaa sidaan wax iskugu sheegnaa musuq sidaan wax iskaga rumaysanaa musuq maasuqa yaa markaa musuq maasuqu ma ahan lacag la xaday waa waxaasoo dhan weeyaan waxaasoo dhan markaa inaan bedelo inaad baryo un ku jirtaa musuq maasuqa wallahi alcadiim inaad istira khayaamee qofka oo ilaah baa kugu dhaariya adoo mushaare qaata yaa aad shaqada tegi weydaa musuqmaasuq wasiir beyle ayaa sheegay inay sidoo kale jaraan mas-uuliyiin mushaaraadka ka qaata dowladda federaalka balse aanan imaan shaqada ay ku magacaaban yihiin kuwaasoo si bila ah u qaata mushaarkooda isweydiiya idinku anuu niman baan waxaan ku odhi manaa beriga dhaweeyad waxaan ku odhi ilaah baan kugu dhaariye ilaah baan kugu dhaariye markaad salaada cishaaga tukanayso eed reerkaaga joogto ead ilaahay wax wanaagsan baryayso haddaad shaqaale dawlado tahay ama shaqaale kaleba kuwa kale way ka adigii shaqaale dawlado tahay bal waxaad isweydiisaa maanta waxaad soo qabatay ee mushaarka laguu siiyo aniga ha ii sheegi adigu isweydiiye waxaad ogaani inaanad beryahaba waxba qaban yaad ogaani oo mushaarkiina qaadato taasaa musuq maasuq wey yaa waa musuq maasuq wey markaa musuq maasuqu waxa weeyaan dad joogoon haddana joogin inan bedela taa loo baahanya marka inan bedelo waxa musuq maasuqa ilaah baan kugu dhaariya dhegeyso intaa yaru inaga dhegeyso waxa musuq maasuqa qofkii oo mushaare qaatood waxu dirtoo ku idhaa lacag kalaan rabaa car askariga kula socdee mushaarada qaato wax kale u dir maxaa la idhaa cadceedjoog iyo waxjoog iyo waxbaa lagu odhanaya war waxaad mushaarada ku qaata muxuu yahay waxaa laleeyahay macalimiintii imtixaanada saxaysay lacag kala siiyo soo mushaare ma qaataan waay mushaare soo lama qaato waxaasoo dhan adduunka aan laga oqoon adeerayaalow ayaa musuq maasuqa wasiirka dowladda federaalka ayaa horey u sheegay in xukuumadda farmaajo uu ragaadiyey musuq maasuq baahsan waxaana madaxda dowladda federaalka oo qayb weyn ka ah musuq maasuqaas ay guryo badan ka dhisteen wadamo badan oo ku yaala caalamka sida qatar turkiga iyo dalal kale shan basaasiin ah ayaa lagu dilay fagaaro ku yaala degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali fagaare ku yaala degmada jirib ee walaayada jubbooyinka ayaa shalay galab waxaa lagu toogtay shan jaajuus oo u shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo ingiriiska cabdiraxmaan axmed maxamed oo wasame loo yaqaano waxa uu ka baxay diinta islaamka waxaanu noqday mulxid asiga oo jooga dalka ingiriiska kadibna waxaa shaqaaleeyey sirdoonka ingiriiska si uu ugu jaajuuso dadka muslimiinta ah waxa uu ka shaqeeyey dalka lubnaan kadibna sanadkii laba kun iyo lixdii markii maxkamadihii islaamiga ay ka curteen gudaha soomaaliya ayaa lasoo diray asigoo macluumaad badan ku raran ayuuna ku noqday dalka ingiriiska mar kale laba kun laba iyo tobankii ayaa loo soo diray dalka soomaaliya isagoo ugu biiro xarakada shabaabulmujaahidiin asigoo xarakada shabaabulmujaahidiin dhex jooga ayuu la xiriiray ingiriiskii markii horeba soo dirsaday ee uu shaqaalaha u ahaa cabdiraxmaan ayaa waxa uu helay fursado uu arkayay in xarakada shabaabulmujaahidiin lagu burburi karo oo ayna ku dhaqaaqeen asiga iyo saaxiibkii mid ka mid a qudaadda xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa arrimahaasi ka warramaya cabdiraxmaan axmed maxamed oo loo yaqaano warsame da'diisi waa soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka ingiriiska m i una gudbin jiray xogta mujaahidiinta iyo inuu yahay mulxid inkirsan allah iyo rasuulka iyo diin oo dhanba intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana cabdiraxmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanaa sirdoonka ingiriiska muddo toban iyo toddoba sano ah iyo in aan rumaysnayn wax diin la dhaho iyo allah iyo rasuul iyo aakhiro midna waxaan qaatay diin la'aanta labada kun iyo kowda ilaa labada kun iyo labadi anigoo joogo ingiriiska ayaa waxaa ii soo bandhigtay naag macallimad ii ahayd waana ka qaatay aniga iyo wiil iyo gabar soomaali ah kadibna waxay igu xirtay nin asna diin la'aan ahaa kana tirsan sirdoonka ingiriiska m i wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay shaqooyinka aan qabtayna waxaa ka mid ahaa kow waxaa ka shaqeeyey gudaha ingiriiska labada kun iyo afarta ilaa labada kun iyo lixda isla muddadaas waxaa shaqo ka soo qabtay lubnaan waana ka soo laabtay anigoo soo qabtay shaqada la ii diray labo labada kun iyo lixdi waxaa shaqo la iiga soo diray soomaaliya waxaana ka shaqeeyey xilligii maxaakiimta kadib waxaa ku laabtay ingiriiska anigoo ka helay warbixin muhim ah mujaahidiinta soomaaliya mar labaad ayaan shaqo ka qabtay gudaha ingiriiska ilaa laga soo gaaray labada kun laba iyo tobankii saddex waxaan mar kale soo shaqo la iiga soo diray soomaaliya labada kun laba iyo tobankii shaqooyinka aan ka qabtayna waxaa ka mid ahaa in aan xarakada al-shabaab ku biiray si ay ii aaminaan waana ku biiray waana gudbi jiray xogta mujaahidiinta iyo in aan ka shaqeeyo kala jebinta iyo isku dirka mujaahidiinta dhexdooda waxaana fursad helnay xilligii ay soo baxday daacish anaga iyo maxamed beybe oo aan isku shaqo ahayn waxaana qabannay labadeennu isu duuban in aan xafiis ka furanno walaayaadka dhexdooda sida ay nagu amreen sirdoonka ingiriiska waxaa bilownay inaan farriimo ku dirno moobeylada qof kasta oo aan garanayno annagoo ugu baaqayna inay beece siiyaan bakhdaade waxaa waraaqo ku dhejinnay waraaqahaasoo ka hadlaayo arrinkaa jilib iyo jamaame sirdoonka ingiriiska ayaana noo soo diri jiray lacagta aan ku maalgelinno daacishta aan ka abaabulnay koonfurta iyo bariga waxaa amiir u samaynay kuwa koonfurta kuwa barigana qorshaha iyo maalgelinta ayaan iska lahayn dhammaan shaqooyinkaana waxaa laga soo qorshaynayay london nin kale oo shar badan waa sacad muuse xaaji daahir waxa uu u shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaana sirdoonku ku amreen inuu masaajidda ka shaqeeyo hawshiisu waxay ahayd inuu soo gudbiyo dadka salaadaha sunnada raaciya iyo kuwa xilliga salaada ka soo hormara si ay masaajidka ugu sii cibaadaystaan dad aad u fara badan oo muslimiin ah oo soomaali u badan ayuu gacan geliyey kuwaas oo qaarkood ilaa iyo iminka la la'yahay intaa kadib waxaa loo soo diray gudaha soomaaliya si uu uga shaqeeyo aakhirkiisa xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa gacanta ku dhigtay waxaanuu ka mid noqday dadkii shalay loo togtay jawaasiisnimada eedaysanaha labaad waxaa lagu magacaabaa sacad muuse xaaji daahir da'diisi waa afartan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan f b i-da maraykanka una gacan geliyey dad badan oo muslimiin ah intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana sacad muuse xaaji wuxuuna ku jawaabay waa run in aan ka tirsanaa f b i-da waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin lagu magacaabo stefanis oo ka tirsan f b i-da maraykanka waana ka aqbalay waxayna ii xil saareen basaasida dadka muslimiinta ee ku nool maraykanka gaar ahaan soomaalida iyo qof kasta oo sunnada ka muuqato rag iyo dumar intaba waxaana beegsan jiray dadka muslimiinta oo ka soo hormaro wakhtiga salaadaha masaajidka iyo kuwa sunnooyinka raaciya salaadaha faradka ah iyo dadka jecel jihaadka muddadaa a ka tirsanaa sirdoonka maraykanka dadka aan basaase aad ayay u fara badnaayeen waxaana ka xasuustaa siddeetan iyo kow qof oo muslimiin ah waxayna kala ahaayeen afartan iyo siddeed nin shan iyo toban gabdhood oo soomaaliya iyo laba qoys oo ka tirsanaa jaaliyadda soomaalida ee maraykanka degnaa dadkan dhammaanna waa la wada qabtay qaarkoodna dibba looma arag waxaa intaa dheeraa siddeed iyo toban ruux dad muslimiina aan soomaali ahayn sida lix qafood oo yamaniyiin ah afar bakistaaniyiin ah iyo kuwo kale oo u kala dhashay indiya marocco suudaan dhammaanna dadkaas waa la wada qabtay kadib f b i-da waxay ii soo direen soomaaliya si aan macluumaad ugu soo gudbiyo mujaahidiinta waana la i qabtay dadka kale ee lagu toogtay fagaaraha ku yaala degmada jilib ee walaayada jubbooyinka waxaa ka mid ah cabdo umad abow cabdulla cumar maxamuud oo fargeeta loo yiqiin iyo cabdulqaadir cadaan xasan dhammaantoodba waxay la shaqaynayeen sirdoonka maraykanka waxaanay ka qayb qaateen fulinta duqaymo dad ay ku shahiideen qaarkoodna xaruma lagu burburiyey waxaa xusid mudeen sidoo kale inay jiraan shan jawaasiis oo iyagoona shala galab lagu toogtay bulufulay oo ka tirsan gobolka baay insha allah macluumaadka la xiriira jawaasiistaasi wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe ayaad ku maqli doontaan halka warkan uu idinkaga imanayo waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan tiro haween ah ayaa ka qalin jebiyey xarun lagu barto cilaansaarka oo ku taalla deegaanka ceelcadda ee gobolka gado faahfaahinta warkaas waxaa halkan inooga soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada eelcadda ee wilaayada islaamiga ah ee gadow xafladan ayaa waxaa ka qalin fulayay dufcadii ugu horeysay oo wax ka baranaysay mu'asasada athaqaafa waxaa kasoo qaybgalay xafladda mas-uuliyiin culimada diinta islaamka iyo waxgaradka degmada ugu horeyn waxaa ka hadlay waaliga wilaayada gadow ee marti sharafkii ka soo qaybgalay xafladan khitaamkii mu'asasadii litacliim alxiraf qayb ka mida oo ah qaybtii xinnaha oo runtii muddo saddex bilooda soo dhammeeyey khitaamkeedii nagala soo qaybgalay waan u mahad celinaynaa bacdallaahi subxaana wa tacaala waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dulaabtii ama gabdhihii ka soo qalin jabiyey ee mu'asasada qaybtii xinnaha ee muddada soo waday tacliintii soo dhammeeyey iyagana waa u mahad celinayaa bacdallaahi subxaana wa tacaala intaa kadib runtii mu'asasadan markaynu furaynay wakhti dhoweyd bay ahayd mu'asasaduna qaybo badan bay ka koobnayd waa qaybtii ugu horraysay dafcadii ugu horraysay ee ka qalinjabisay weeye oo ah xinnihii cilaansaar sheekhaadka dagaalyahaano aad u hubaysan oo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar xoogan waxay shalay ku qaadeen xero ciidan oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda maali oo ku taala deegaan dhaca bartamaha dalkaas intaasi waa qodobadii warka waxaa idinku soo maqan iyagoo dhammaystiran ربنا الرحمن إسلام rayaan aadam xuseen oo ayadana ee, lagu abaalmarinayo laba garaam dhibic ee toddoba riigo oo oo dahab ah iyo shahaadadii ay ku qalanjibisay falyatafadali Ee, kaalinka saddexaad ee, waxaa insha allahu tacaala iyadana iskale gabadha la yidhaahdo xaliimo cabdi maxamed oo ayadana heshay laba garaam oo dahaba iyo shahaado qalinjibin ah falyatafadali kaalinka afraad waxaa gashay gabadha la yidhaahdo fatxi cabdi maxamed oo ayadana heshay hal garaam iyo bar oo dahab ah iyo shahaado qalinjibintii mu'asasada ay ka qalinjibisay falyatafadali wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa si dardar leh kaga socda waxbarashada diiniga iyo tan maadiga intaba oday dhaqameed iyo sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dooday xaaladda uu dalku ku sugan yahay sida uu warkan ku faahfaahinayo haashim cabdinaasir nabadoon cilmi xuseen cali iyo gaashaanle dhexe abuukar cabdulaahi isaaq oo ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ah ayaa ka dooday xaalka uu dalku ku sugan yahay waxayna labadooduba isku raaceen inuu waddanku gumaysi ku jiro walow ay jireen waxyaabo ay ku kala duwanaayeen abuukar alcadaalah ayaa ugu horrayn isagoo ka jawaabaya su-aasha ah dalku ma yahay mid xor ah ayaa waxa uu yidhi waddanka waxaa tihi ma la haystaa ma xor miyaa mase xor ma ahan waddanka niyahow waxaan kuu sheegaa beesha caalamka waddanka haysata ma garata waa gartay beesha caalamka ayuu gacanta ugu jiraa waddanka muxuu ah yani barnaamijka haddii tilaabo la qaadayo beesha caalamka waa tala loo dacwoonayo nin walba dacwoonay wuxuu dacwoonaa beesha caalamka beesha caalamka maxaa waddanka gacanta ku hayso marka sidaas aan aniga qabaa in beesha caalamka waddanka gacanta ay ku hayso nin walbana loo hanjabaayo nin walba loo cagajuglaynayo madaxweyne loo cagajuglaynayo maamul goboleed loo cagajugla- loo cagajuglaynayo wax walba loo cagajuglaynayo Ani marka waxaan qabaa beesha caalamka inay muxuu ah waddanka haysataba nabadoon cilmi xuseen ayaa dhankiisa soo bandhigay macluumaad uu ku muujiyey in uu dalku gumaysi ku jiro dowladda federaalkana shisheeyaha u shaqayso
dadkan waxaa loo tirayaa dadkan weligoodba dad jira ma waayi jirin taariikh mug iyo taariikh dhow intaba Ee, nimankan hadda mataqaana la sirayo xorriyad baan nahay oo waxay ku sirayaan oo keliya dadka masaakiinta wax magaratada ah. laakiin inta wax garanaysa maantana dareemaysa in waddanka ciidanka maanta dabaal degayahay oo gaardinayahay waa ciidan toban wadan ka socda ciidan soomaaliyeed oo daacad ihi ma jiro waddanka maanta etoobiya dal noogu mataqaana nacabga oo oo- oo cadowga noogu cadowsan dalalka adduunka saan ognahay ciidanka ugu fara badan ay haysataa oo soomaaliya ay u shaqeeyaan waa ciidan soomaaliya laleeyahay maanta wax alla waxay doontayna ku samaysaa kadib waxaan ciidamahayna waxay u kala shaqeeyaan dowladaha u kala shaqeeyaan mar tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan gumaysiga iyo dhibka ay la kulmaan saraakiisha dowladda federaalka laga dalbaday gaashaanle dhexe abuukar ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan horta wax badan waa jiraan laakiinse wax badan lama sheeg sheegi karo oo haddii la sheego waxaa jirta waxyaalo fara badan oo adigu kugu soo noqonayo marka aniga ma jecli waxyaalo fara badan oo waxaan ogahay haddaan sheego wax badan aa dhacayo marka waxaa ma jecli inaan shee- sheego wax wax badanaa jira laakiinse inaan wax sheesheeganin oo waxaan xoogogaal u ahay waxyaalo fara badan oo dalkan oo ku sugan yahaan ogahay wax badan oo jallaafa loo dhigahaan ogahay jallaafooyin meesha ka yimaadaan waa ogahay laakiin meediha inaan ka sheego muxuu ahay waa igu qalab nabadoon cilmi xuseen ayaa dhankiisa sheegay inuusan isagu cidna ka baqayn islamarkaana si xor ah uga hadli karo dhibka shisheeyuhu ku hayaan waddanka waa nafligaasi waa laga siilay saaxiibkan mataqaana hadda igula jira khadkana waxaas uu ka gabanaya wuu ka baqayaa ma sheegi karo laakiin anaa sheegaya waddanka gumaysi buu ku jiraa gaalaa haysata caddaan iyo madow bale deris ha noqdeen fogaan ha noqdeen wiil kuwii noogu darnaabaa haysta waxaa laga yaabaa ninkan hadda waxba sheeg sheegi maayo dhahayaay inuu etoobiya ka baqayay u badan tahay ku fiirsayaa waa cadowgii hore oo cadowgii dambe haddana kugu noqdo waa adigoo mataqaana waxaa la yidhi hal nin gurantumid anna uma fayooba haddii shalayna etoobiya oo cadow u ahay sargaalkani maantana etoobiya uu shaqaynayo oo cadowgeedii ah labada nacba waa ka tuman yahay alcadaala oo aqoonsaday hadalka nabaddoon cilmi ayaa mar kale ku dhici waayey inuu xog ka bixiyo hadimada gumaysiga wuxuuna mar kale ku celiyey inuu baqayo horta waxaan ka jawaabayaa saaxiibkayga wuxuu sheegay aan ka jawaabayaa qodobka koowaad waa tahay tan labaad waa geli doonaayo qodobka koowaad wuxuu yidhi wuxuu ka baqayaa etoobiya ka baqa uu yidhi nabadoon horta muxuu ahaa qalad ha gelin waa kufi horta waa cabsanayaa uu yidhi aniga waxa waaye waxyaalo badan oo aan shisheegi karin waa jiraan waa baqayaa waa run inaan baqa muxuu yani daruuri waayo saraakiisha dowladda federaalka ayaa isla qirsan in dalka la haysto iyaguna ay yihiin kuwo shisheeyaha ka hoos shaqeeya ugu dambayntii dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay waddanka maraykanka wararka aynu ka helayno waddanka maraykanka ayaa ku waramaya in lix ruux ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shil tareen oo ka dhacay magaalada chicago ee dalka maraykanka saddex ruux oo uu ku jiro cunug yar ayaa ku dhintay shilkan halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada chicago dadka ku dhaawacmay shilkan ayaa laga deerinayaa xaaladooda caafimaad kuwaas oo hadda lala tacaalayo mas-uuliyiin ka tirsan maraykanka ayaa sheegay in shilkan uu yimid ka gadaal markii darawalka tareenka uu u hoggaansami waayey tilmaamaha waddooyinka iyagoona xusay in weli ay socdaan baaritaano dheeri ah oo ku aadan arrintan warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa